Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland Marwo Cadar oo ka hadashay daahfurka mashruuca nabadeynta ayaa sheegtay in mashruuca uu yahay mid muhiimad gaar ah u leh xoojinta nabadda iyo isku duubnida bulshada gaar ahaana dhalinyarada oo door weyn ka ciyaaraya dhismaha nabadda waxayna xustay in mashruuca uu qayb ka yahay dadaalada joogtada ah ee lagu horumarinayo deegaanka iyadoo lagu abuurayo jawi wada noolaansho waxaan kaloo rabaa inaan usoo noqdo dhalinyarada maanta meesha fadhida waa wax lagu farxa oo lagu indha dhuursado weliba oo lagu indha maaragtay firto dhalinyaro boqol iyo siddeetan ah oo maanta eh, maxay ahayde loo daahfuraya mashruuca nabadda isdhexgalka bulshada iyo ka qayb qaadashada ee dowladooda jubbaland iyo mashaariicda la imaan doonta iyo siday ugu diyaargaroobi lahaayeen doorashooyinka iyo dhan walbaba waxaan leeyahay boqol iyo siddeetan dhalinyaro ah oo degmada kismaayo lagu tababarayo wax ciyaar ciyaara maaha waxaan rabnaa inaan aad ugu mahadceliyo wasaaradda eh, dhalinyarada iyo isboortiga in sagaashan gabdho ah iyo sagaashan wiilala la isu keenay sababteeda waxaa lay gabar yar oo da' yar oo wasiir ku-xigeenka ah wasaaradda oo haddana haween ah aadaan kugu mahadcelinayaa wasiir inaad gabdhaha sagaashan ku soo inkastoo hay-addana ay wiilishii ka dhigtay inaan wiilishii gabdhaha la kala badin karin marka ugaas waxaan rabaa inaad ogaatid meeshay gabadhi soo gasha ciyaar ciyaar maaha waa meel hore loogu shaqeeyo aniga maanta farxad bay ii tahay in miisaanka gabdhaha iyo miisaanka wiilashu ay siman yihiin laakiin guryaha markaan joogno miisaankeena culus maxaa yeelay guri walbaba waxaa jooga toddoba gabdhood saddex wiil shan gabdhood laba wiil afar gabdhood hal wiil waa idinka badanah waa meesha idin dhahay waa inay ragga guursadaan afar afar waxa loo yidhi waa idinka badanaha marka ogaada inaan boqolkiiba toddobaatan aan bulshada ka nahay marka afarkina guursadana waa boqolnahay xooga cabsiya idinkeli taas waxaa weeye waa iska kaftan barnaamijkan markaan usoo noqdo barnaamijkan barnaamij qiimo badan waaye wuxuu ka dhex shaqayn doonaa xaafadaha amniga ayuu wax ka qaban doonaa wuxuu wax ka qaban doonaa tahriibka dhaqanxumada wuxuu wax ka qaban doonaa wax soo saar la-aanta maanta dhallinyaradeenna annagoo waddanka waaqa joogna oo maanta maxay haysana beerihii iyo kalluumaysigii iyo xoolihii annagoo haysana yaa gacanta hoorsanaynaa waxaa xoog noo aha waa dhallinyarada aan arkeenna maanta lahor fadhida haddaadan hal kiilo oo badal ah intaad dul halkaana tagtidood ku daadisid badal baad ka soo goosanaysaa dhulka marka barwaaqada ah aan haysanna iyo badda aan haysano iyo xoolaha aan haysano reer jubbaland waxaa la rabaa inaan aan isha ku fiirino oo aanan donaris wax ka sugin oo aanan gacanta hoosanin oo maanta he- hebel hay-ad hebel maxay haysaa aan meel iska dhigno